xildhibaanka laga soo doorto koonfurta wajeer doctor omar ayaa bulshada ku nool deegaankaasi laga soo doorto ugu baaqay inay kaarka codbixinta qaataan ama ay goostaanba xildhibaanka oo maalmahan ku sugan magaalada gaarisa ayaa dadka deegaankaasi ka codsaday in ay soo baxaan oo kaarka codbixinta qaataan in aan bulshadeennii aanu u nimid aanu ka codsannay inay kuuraha goostaan weliba khaas waxaan u baaqayaa dadkii faraha qaxootiga aan ka bixinnay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dowladda oo runtii dadaalkii weynaa aanu gelinnay ay inooga midho dhashay in aan farihii qaxootiga dadkii ka saarno ilaa soddomeeyo sanno ku jiray sidaa darteed waxaan aad iyo aad aan ugu boorinayaa bulshada in ay bulshada reer wajeer south weliba in ay kuuraha soo goostaan si xada si xoog leh ay u goostaan bisha lixda bisha lixdeeda bisha soo socota lixdeeda bisha labaad lixdeeda ayuu ku eg yahay adi waa ilaa toban maalmood baa ka dhiman marka waxaan aad u jeclaysan lahaa in si degdega lagu goosto huduma sentaad ka goosan kartaa oo halkan ku taalo haddii kaloo ahayn waxaad ka goosan kartaa muxuu ahaa deegaan kasta oo ku yaalla wajeer south ama tuulo kasta oo wajeer south ku taalo way fara badan yihiin tuulooyinka ayaga ah dadkaad wacaysaa waxaad waraysanaysaa meesha kuuraha ka ridi karta waxaan aad ugu baaqayaa dadka halka joogo in ay ka goostaan meelaha u dhow meelo badan oo u dhow waa jiraan dhagaxley ama daarfuurtaasaa u dhow laakiin meel daarfuur magaceeda la dhaha jirtaa lakiin dhagaxley wey meesha inaad tagtaana oo wajeer southa ama sabuuli ama cabdilagaab ama weel ari dhulkana u dhow xaggan marka halkaasaad u bixi kartaan ama meelo kaloo damacdaanba inaad ka goosataan ikhtiyaar baad u leedihin doctor omar ayaa sheegay in muddo yar haatan ay harsan tahay oo bisha dambe bilowgeeda kaararka codbixinta la goosanaya ay dhammaan doonto marka meelaha waad ka goosan kartaan aad baan u jeclaysan lahaa inaad ku dadaashaan kuura goosashada xilligii ugu dambeysay hadda wey dhiidhiina way taagan tahay waxay u taagan tahay waxaa weeye koonfurta wajeer in la kala qaybiyo haddii la rabo waa tira nagu filan inaannu haysanno labada kun iyo labaatan iyo afarta konstituensiyaasha la kala qaybinaya haddii la kala qaybinayo oo tiro quman aadan lahayn lama kala qaybin karo laba m b baa markaa meeshaa ka soo geli kartaa isjiijiidkii badnaa iyo rafaadkii badnaa ayaa halka ku yaraanaya dhanka kale barasaabka ismaamulka gaarisa master cali bunow qorane ayaa asna ugu baaqay dadka ku dhaqan dowlad goboleedkan gaarisa inay qaataan kaararka codbixinta waxaynu ku boorinaynaa dadka in ay kaarka codbixinta qaataan madaxda halkan ku sugan ayaan sidoo kale u sheegayaa in dadka ay ugu baaqaan inay isdiiwaangeliyaan waxaan aad ugu faraxsanahay in dadkii faraha qaxootiga laga saaray ay la soo kulmeen xilli waddanka ay ka socota isdiiwaangelintii labaad uga faa'iidaysta sharcigiinna in aad kaararka codbixinta qaadataan baaqan ah in laisku diiwaangeliyo doorashada soo socota ayaa ku soo aadaya iyadoo markii labaad ay gudaha dalkani kenya oo dhan ay ka socoto qaadashada kaararka codaynta ayna ku eg tahay lixda bisha soo socota ee februaayo bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa